maxkamadda maamulka la baxay jubbaland ee fadhigeedu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waaran soo qabasho a u jartay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka war ka soo baxay maxkamad ayaa lagu sheegay in xasan sheekh uu jebiyey qodobo badan oo ku xusan dastuurka dowladda federaalka islamarkaan uu ku kacay khiyaano qoran sida lagu sheegay warqadda tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo shalay maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk ay soo saartay amar lagu soo qabanayo axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland waxaa faraha kasii baxaya xiisada udhexeysa dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland taas oo cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey markii doorasho uu maamulka jubbaland ku qabsaday kismaayo dibna loogu doortay axmed madoobe